horta magacayga waxaa yidhahaa nuur cali maxamed waxaan hagaajinay agribusiness inimilitaska interview baan hagaajinay wodkaad ka hagaajiseen waan ka hagaajinay waa beri wod sax marka anagoo badanaa hagaajinay hagaag kadibna dadkii ku guuleysteen oo interview ku guuleysteen ayaa lasoo qoray ana lasoo wacay sax inaan ku guuleysanay anagoo sideed ah sax sideeda qof ladhahay waa la gudbinaa oo xafiiskii loo gudbayay c c agriculture kadibna shalay markii in noola yara ahayd haddana la wacday dad meeshaba aan ku jirin liiskaba aan ku jirno hataa qaar interview aan hagaajinin lasoo qortay oo dadkii liiska horeba la dhahay waa la tuuray dad kaloo cusub loo yeeray oo qaar hataa interview aan hagaajin marka anaga waa aadaan ula yaabanahay waa waxa mucjizo oo aad ula yaabna waaye cadaaladdarada noocaasida inay hagaajin karaan inay yacni dhaqan noocaas dad muslimiin ah oo dad shaqalaan ah xaquuqdooda inay saas uga tuman karaan weligaan kuma saxan ma malayn waxaan rabnaa inaan ugu baaqno governor iyo iyo m c a iyo c c agriculture arrintan inay dib ugu baaraan dib ugu laabtaan maarata musuqan hadda meesha sogal meesha laga bixiyo oo dadkii cadaaladda ah oo sida saxda ku helay loo daaya shaqadan yaan rabnaa inaan ka codsano dadkan meel ay ka imaadaan anaga ma garanayno kuma arkin runtii aniga liiskan oo interview kuma arkin marka hal iyo laba ama camal inay ku jiraan waa macquul baa lagu dhexey dad oo maxkooda hooseeyaan wallahi governor iyo the entire leadership of the county waxaan ugu baaqaynaa anaga cadaalad in la hagaajiyo musuqan faraha badan oo dowladiisa hareeyeyna uu uu maaragtay uu aada u fiiriyo ana waxaan leenahay gafaraan ugu baaqaynaa arrintan in lagu laabto dib loo fiiriyo dadkii cadaaladda oo si saxa ah ku helay oo imtixaanka ku baasay shaqada in la siiyo